lix iyo tobanka dhimashada ah waa sidii aan u sheegnay waxba kuma soo kordhin dhalinyaradii dhaawac ahaydna intooda badan waa dhaawacooda wuu fududaaday oo istaalka way ka baxeen hadda waxaa istaalka ku harsan oo soomaali ah waxa weyaan toban wiil iyo hal gabar oo iyada lafteeda xaamilo un ah ee isdhexlaarinaysa tobanka wiilna hal wiil oo bowdada ka jaban oo la kabayo woowiye intooda kaleeto nabaro iska fudud oo dhaawac days u baahan ah ayay qabaan oo xaaladooda waa mid lagu aamin karo inay tahay mid stable oo degan inay tahay xaaladoodu marka dhaawicii sidaas u fududeeyey tobankaa wiili iyo lixdaa gabdhood allah u naxariisto wax ajnabi ah waxaa la socday dadkan toddoba qof oo eritrea oo laba ay ka dhimatay labana ay dhaawac tahay intooda kale waxay ahaayeen soomaali waan gartay safiir haddii aad u kuur gashay sidii shilkani u dhacay bal haddaad sawir naga siiso sida ay dadkan ugu soo duntay shamiitadan amaba sibirhkan gaadhiga ay saaraayeen ku rarnayd wallahi waa ka waaye gaariga waa laga yaabaa inaad internetyada ka arki doonti oo soo sawirnay waxa weyaan trail dheer oo muxuu ahay de taqriiban soddon mitir camal ah boqol iyo labaatan qof baa horta hadda lala fariisiiyey oo muxuu ahay sidii kintaaladiisa la isugu raseeyey dushooda waxaa laga dhisay sariir oo ah muxuu ahay loox iyo bir khafiif ah marka taas baa xamuulka saaran ee sibirka ah oo de mid aada loo muxuu ahay culeysiyey ah ayaa waxay keentay inay daacdo oo ay dhexda ka jabto oo ay birtii ay saarneyd iyo iyadiiba ay ku ku duldumaan dhalinyaradii hoos fadhiday inay ku duldumaan keentay saas ayay ku dhinteen allah u naxariistiya waa dadkaas un de muxuu ahay wadka hodi galay laakiin aan caqli iyo naxariis midna loo gelin waan gartay marka waa sidii baabuurta adriga lagu rarayo oo kale laba raarka loogu samayn jiray masaasaa dadka iyo sibirhka raarka loogu kala sameeyey laba raarkii weeye waxa weyaan dhalinyaradan markay ka yimaadaan xuduudahaas oo ay soo gaaraan magaalada bangazi iyo ajtabiya oo bariga libya ku yaala si ay haddana usoo gudbaan oo tribal u yimaadaan waa in ay askaraha check pointska jooga oo dee fara badan waa inay ka dhuuntaan oo ayna arag way qabanayaan marka si tahriib ah ayay caadeysteen niman mukhalasiin ah qorshaha u sameeyey mar waxaa lagu soo rarayaa oo hoosta laga gelinayaa muxuu ahay caws mar raashin kaleeto markan sibir baa la geliyey nasiibkooda kuwanay ku qaraxday sibirkii uu muxuu ahay in ay sababo ilaahay u qadaray waa tay marka safiir waxaa jiray baaritaan aad ku sameyneyseen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay magacyadooda ilaa hadda wax idinka soo kordhay aqoonsiga dadkaasi inta badan waxaanu ka haynaa magaca waad hore qofka oo dee dhalinyaradan intooda badan waa dad saxaraha iskugu yimid magaca la iskugu yeryeeri bay muxuu ahay qabsadeen marka waa haynaa magacyaha laakiin ma wada dhamaystirna waxaan rajeynayaa haddii ala yihahda waalidka iyo ehelka in aan usoo gelino sawirada dadkii allahu naxariiska dhintay sawirra aan kasoo qadqaadnay inaan internetka usoo gelino oo ay halkaas ka gartaan magacyadana inta horeeta waa haynaa haddii aan kusoo tilmaamo wiilashu waa toban waxaa kamida wiil la yihahdo allahu naxariiste cali cabdulle xirsi waxaa kaloo kamida wiil la yidhaahdo xasan cusmaan jailani waxaa kaloo kamida wiil la yidhaahdo maxamed deeq barkad cali waxaa kamida wiil la yihahdo cabdiraxiim mid kaleetoo la yidhaahdo askar wiil lixaad oo yidhahdo muuse sugaal wiil yidhaahdo siciid wiil kaleetoo axmed la yidhaahdo mid kaleetoo axmed khadar la yidhaahdo tobankaasay ahaayeen wiilashay ahaayeen gabdhuhuna lix bay ahaayeen oo waxaa kamid a shacbiye maxamuud xasan iyo gabar saamiye la yidhaahdo iyo gabar yaasmiin la yidhaahdo gabar kaloo saamiye iyadana la yidhaahdo xaawo gabar la yidhaahdo iyo aasiya cusmaan muxuuha gabar la yidhaahdo maxamed ayay iyaguna ahaayeen inkasta oo madac i koowaad uu yahay laakiin waa garanayaa ehelku gabadha meesha ka jirtay ama wiilka meesha ka jirtay allah sawir iyo imaan ka siiye sawirkan inaan usoo gelin aanu jecel lahay oo ay isla arkaan magaca iyo sawirkaba waan gartay markaa safiir magacyadan ama magacoo dhamaystiran ama magaco oo oo magacii koobaad qofka aad ka haysaan sidee ku hesheen ma wax aqoonsi ay dadkaasi wateen mise kuwii dhaawacmay baa idiin sheegay dhalinyarada la socotay baa noo sheegtay oo istaqaanay marka dadkani ma mar bay soo wada galeen libiya mise way isku soo gaadhgaadheen oo way is urursadeen wax walba way leeyihiin kooxo ay soo socday iyo kooxa kasoo horreeyeyba waa iskugu jiraan iminka way adkaatay sidii looga sii gudbi lahaa dalka libiya ee wadamada yurubna heshiisyada ay galeen waxaa u badan inaan la ogolaanin dadkaasi xuduudaha isaga gudbaya ama badha ku tahriibaan ama dhulka dadka soomaalidu arrimahan miyaanay ka waantoobaynin marka ay arkeen inaan libiya xaaladeedu deganayn oo iyada laftikooda weli qalalaasa meelaha qaar ka dhaco markay arkeen inaan kasii gudubkii uu adkaaday weli miyayse soo taraysaa dadka tahriibta soconaya walaal aniga oo muxuu ahay intaa aad sheegtay ka duulaya in eh, waddanka eh, libiya la yidhaahdo gudihiisa uusan deganayn oo qabaas ka taagan yahay oo nabadgelyadiisa istaad aan ahayna deganayn oo siyaasiyiin isku kacsan yihiin anoo ka duulaya anoo ka duulaya in dawladihii reer galbeedka iyo u n kuwa ay dawladda culays ku hayaan in la joojiyo waxaan anoo ka duulaya in shacabku uu dawladda ku eedeynayo maalin walba in xuduudihii ayna controli karin ayaa dhowr jeer waraysiye noocan oo kaleto waxaa idha casaan baa ka taagan meeshan yani casaan waxa weya lama soo aadan karo meeshaas ama lama ta- libya casaan baa ka taagan baa idhi. kaar casaan idinka taagaya ninkii yimaadana halis buu ku gelaya saasay tahay haddana waa taa ad arkay sida aad moodeyso lo hormaraysa sida loogu soo qabaamayo